أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada warka fiidnimo ciidamada mujaahidiinta ayaa cagta mariye xere ciidan oo maleeshiyaedka murtadiinta ay ku lahaayeen duleedka degmada warsheekh ee wilaayada shabeellada dhexe dowladda salibiyadda maraykanka ayaa soo bandhigtay qaybo ka mid ah khasaaraha baaxadda leh ciidamada kufaarta afrikaanta ka soo gaaray dagaalada ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab maamul goboleedka gaalaraaca ee somalilan ayaa xabsi ka dhigay hooyo iyo qoyskeeda oo dahab ay lahayaan ay ka dhaceen dad caddaan ah oo ka mid ah shisheeyaha ku sugan magaalada hargeysa munaasabad shahaadooyin lagu gaddoonsiinayay arday baratay cilmiga caafimaadka ayaa ka dhacday deegaanka booce ee wilaayadda hiiraan bulshada ku dhaqan deegaanada wabxo iyo dirri ee wilaayada galgaduud ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamla dacwi oo maktabka dacwadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyey deegaanadaas waa habeenimo khamiisa shanta bisha rajaab sannadda kun afar boqol afartan iyo toddobo kusoo dhowaada qodobada warkaasoo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa cagta mariye xero ciidan oo maleeshiyaedka murtadiinta ay ku lahaayeen duleedka degmada warsheekh ee wilaayada shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta weerar cagmarin ah ku qaaday xero maleeshiyaed kardada ay ku lahaayeen duleedka degmada warsheekh ee wilaayada shabeellada dhexe xerada oo ay degnaayeen urur ka tirsan maleeshiyaed kardada ee gorgor ayaa dagaal kadib waxaa la wareegay ciidamada mujaahidiinta waxaana halkaasi lagu dilay siddeed askari oo murtadiin ah halka afar kalena lagu dhaawacay sidoo kale waxaa halkaasi lagu gubay gaari biiji ah oo ay lahaayeen maleeshiyaedka ridada dowladda salbiyadda maraykanka ayaa soo bandhigtay qaybo ka mid ah khasaaraha baaxadda leh ciidamada kufaarta afrikaanta ka soo gaaray dagaalada ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab walaalkan cabdiqaadir rabbaan ayaa warbixinta warkaasi inoo hayaa golaha ammaanka ee ururgaaleedka gaalada qaramada midoobay ayaa go'aamiyey in albaabada loo soo laabo xafiiskoodii ay ku lahaayeen dalka soomaaliya kadib kulan ay saacadihii lasoo dhaafay ku yeesheen xaruntooda magaalada new york ee cariga maraykanka xafiiskan un-ka ah oo hormuud ka ahaa duulaanka salibiga ah ee muddada badan ka socday soomaaliya ayuu golahu isku raacay in si dhammaystiran loo soo afjaro kow iyo soddonka oktoobar labakunlixiyolabaatanka lana joojiyo dhammaan howlihii qaramada midoobay ee soomaaliya sidoo kale golaha ammaanka ee ururgaaleedka qaramada midoobay waxa ay dib u cusboonaysiiyeen howlgalka macatabku dirirka ah ee calooshad ushaqaystayaasha owsom ay ka wadaan soomaaliya iyagoo ugu daray muddo hal sano ah oo ku eg dhammaadka labakunlixiyolabaatanka intii fadhigani uu socday dowladda maraykanka ayaa soo bandhigtay tirakoob anfariir ku riday kufaartii madashaas isugu timid kaas oo muujinayay qaybo ka mid ah khasaaraha baaxadda leh ee siddeed iyo tobankii sane lasoo dhaafay ciidanka midooda afrika kasoo gaaray duulaanka soomaaliya jeffrey batos oo ah wakiilka maraykanka u qaabilsan maamulka iyo dib u habeynta qaramada midoobay ayaa goobtaas kaga dhawaaqay in siddeed kun oo askari oo ka tirsanaa ciidamada afrikaantu ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dagaalka ka socda soomaaliya ee ka dhanka ah mujaahidiinta al-shabaab mas-uulkan u hadleeyay dowladda maraykanka waxa uu muujiyey fuuqbaxa militari iyo midka dhaqaale ee guud ahaan kufaarta ay kala kulmeen duulaanka soomaaliya isagoo sheegay in la joogo waqtigii ridada soomaaliya ay tunka u ridan lahayd mas-uuliyadda amnigooda waxa uu gaalkan isagoo arrinkan ka hadlaya uu yidhi mas-uuliyadda la dagaalanka al-shabaab waa in ay u wareegto kuwa ay arrintu sida tooska ah u khusayso oo uu ka wado kooxaha dabadhilifyada ee ridada soomaaliya waxaa kale ee uu carabaabay in balaayiin doolar ay dowladda maraykanku ku bixisay sugidda amniga kooxda ridada soomaaliya isaga oo muujiyey in lacagtaasi ay gebi ahaanba khasaartay maadaama uu sheegay in xaalka riddadu uu weli sidiisii yahay oo haba yaraatee wax iska bedelay aanu jirin hadalkaas waa ballanqaad hore oo mu'miniinta allah uu ku yidhi fasayunfiquunaha huma takuunu calayhim xasratan huma yuqlabuun waaladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun saliibigani waxa uu si cad u dalbaday in howlgalka awsom loo sameeyo khariidad lagu kalsoonaan karo oo si buuxda loogu soo afjarayo taas oo falanqeeyayaashu ku tilmaameen fariin cad oo uu maraykanku muujiyey dalabkiisa ah soo gabagabaynta duulaanka qaatay tobanaanka sano dowladda maraykanku waxa ay sheegtay in bilaha soo socda ay qaadan doonaan go-aan adag oo ay hoos ugu dhigayaan taageerada riddada soomaaliya iyo howlgalka awsom islamarkaana ay dardargelin ku sameyn doonaan sidii kooxaha riddadu ay ula wareegi lahaayeen amnigooda maamul goboleedka gaalaraaca ee somalilan ayaa xabsiga dhigay hooyo iyo qoyskeeda oo dahab ay lahaayeen ay ka dhaceen dad caddaan ah oo ka mid ah shisheeyaha ku sugan magaalada hargeysa cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo hayaa maleeshiyaadka maamul goboleedka gaalaraacaha ee isku magacaabay somalilan ayaa xabsiga dhigay qoys masaakiin ah oo si xoog ah dahab ay kaga dhaceen dad caddaan ah oo ka mid ah shisheeyaha ku sugan magaalada hargeysa qoyska uu xabsiga dhigay maamulka somalilan ayaa ah qoys dhibana ah oo si xoog ah looga dhacay dahab lagu qiimeeyey afartan iyo laba kun oo doolarka maraykanka ah waxaana qoyska xabsiga la dhigay ka mid ah waayeelooh iyo canug yar oo da-diisu tahay laba sano hooyada laga dhacay dahabka ayaa ka warbixisay dhaca loo geystay iyo dhibaatada ay kala kulantay maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan maamadii dahabka ayaan ahay waxaa igu dhacay khalad fara badan baa ayaan tirsanaya khaladkaasi wuxuu yahay maalintii ugu horreysay waxaa waxaa ila hadlayey wasiirka duulista iyo hawada waxaa ila hadlayey cabdidheere oo ah gaashaandhiga taliyaha gaashaandhiga taliyaha bileyska ah iyo madax kale oo fara badan okay waxay igu yidhaahdeen markaanu baadhnay dahabkii iyo bahladii gaadhigii ay la socdeen bangiyadoodii guryahay seexanayeen markay aanu baadhnay waxay yidhaahdeen waxba kuuma hayno okay waxaan ku idhi maxaydun ii hayn eedow warqad keliyaa ii diideen iyadoy taa tahay aniga waxa keliya ee aan ku qancayaa in aa i tustaan kamaradihii erboodka kuwaygan anaa keenay oo waa kuwii gaalada aan ka qabannay ee kamaradaydu duubtay haddaba kuwii erboodka aan qanco oon lacagtaydii ka qanci eh oo aan dahabkaygii ka qanci eh itusa kamaradaha erboodka wax la waayay bay noqotay oo laytusi waayey haddaba waxaan go-aan ku gaadhay inaan miidhyihii u yeedho ayuunbaa gaala iga soomaalidii askartii inta iga wareegeen oo laba baabuur oo askara lasoo kaxaystay waa caburin aniga lay caburinaayo ayuunba inta laba gaadhi lasoo kaxaysto askar ah waxaan sitaa anigu boodh cadaaladda cadaaladda aan leeyahay cadaalad baan doonayaa waxaan doonayaa waxaan ahay hooyo soomaaliyeed oo maalinkan maanta xuquuqdeedii doonaysa waxaan doonayaa inaan ummadda u bandhigo dabadeeta laba gaadhi oo askaruunbaa iga wareegtay ilaa nuunadayda yar ee dhalatay nuunadaa yar waxa weeyaan waa lay qabtay waxaana lagu xidhay reerkaygii oo dhan tira ahaan waxa weeyaan siddeed qof oo nuunadii ugu yarayd ee dhalatay ay ku jirto macalilmaha yar waa la xidhay nuunadaa yar waa la xidhay waxaana la soo daayay xalayto nis dambe maamulada gaalaraacyadaha ee kufaarta ka dhisatay dalka soomaaliya ayaa ku tartamaya dhibaatooyinka ay u geysanayaan dadka shacabkaah ee ku dhaqan deegaanada ay ka arrimiyaan munaasabad shahaadooyin lagu gadoonsiinayay arday baratay cilmiga caafimaadka ayaa ka dhacday deegaanka booce ee wilaayada hiiraan haddaba warbixinta warkaasi waxaa inoo hayaa walaalkan yaasiir maxamed munaasabadan oo ahayd mid shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday gabdha ah oo dhammaystay barashada cilmiga caafimaadka ayaa waxay ka dhacday xarunta iskuulka alfajri oo ah iskuul hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuna yaala deegaanka booco ee hoostaga magaalada beledweyne munaasabadan waxaa ka soo qayb galay martisharaf kala duwan iyo mas-uuliyiinta wilaayadii hiiraan waxaana ugu horreyntii mid ka mid ah macallimiinta iskuulka alfajri ka warbixiyey iskuulka iyo waxbarashada uu bixiyo ka warbixinta iskuulka kooraska caafimaadka ee haddii aan ka warbixiyo kooraska caafimaadka ee waxaa la furay kowdii bishii labaiy tobanaad laba kun labaatan iyo afar ayaa la furay macadkaana waxaa la yidhahdaa alfajri healthy institute ayaa la yidhahdaa xilligaas ayaa la furay wuxuu u socoeyey muddo hal sano ah ardadii ka qalin jibid waa kuwan haddana hor fadhiyo waxaan rajaynaynaa intaan in ka badan inay imaan doonaan ay ka aflixi doonaan annagana waxaan ku aanweynaa inaanu dadaalkayna sii labalaabno xagga macallimiin ahaan iyo wixii ka dhiman qaar ka mid ah ardayda dhammaystay barashada caafimaadka ee iskuulka alfajri ayaa goobta ku soo bandhigay bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda barashada caafimaadka
waa maxay gargaarka degdegaha fast aid waa gargaarka ugu horreeya ee la siiyo qof dhaawacmay inta aan la geyn xarun caafimaad ka hor sida dhaawaca hafashada iyo wixii la mid ah waa maxay shoog shoog waa xaalad nololeed khatar ah taasoo sii kordha mar walba oo hoos u dhaco cadaadiska dhiigga waxaad sheegtaa afar ka mid a calaamadaha nolosha calaamadaha noloshu way farabadanyihiin laakiin waxaa ugu muhiimsan afar qaybood oo kale ah heerkulka jirka neebsasho garaaca wadnaha cadaadiska dhiigga waa maxay dhahydration dehydration ama fuuqbax fuuqbax waa marka uu qofka lumiyo dheecaan iyo biyo uu jirkiisa u baahnaa waa maxay unug unug waa qaybta ugu yar ama salka u ah qaabka ama dhismaha iyo shaqada noola sheeg shaqada uu qabto habdhiska dhiig wareega jaardiifaskular waa habdhiska gaarsiiyo ogsijiinta nafaqada dhiigga jirka waa maxay naarsin naarsin ama kalkaaliye waa qof kastaoo helo aqoon caafimaad muddo laba sano ah kalkaaliyaha waa kan ugu dhow bukaanka ee u dhexeeya dhakhtarka iyo bukaanka waa maxay nutrition nutrition waa cilmi la xiriiro cuntada iyo xiriirka ay la leedahay caafimaadka waxayna door muhiima ku leedahay koritaanka jirka sheeg saddex ka mid a ilaha laga helo borotiinka ilaha laga helo borotiinka waxaa ka mid ah ukunta malayga caanaha
imise ayuu u qaybsamaa habdhiska kaadimareynka habdhiska kaadimareynka waxa uu ka kooban yahay shan qaybood oo kale ah waxaa ugu horeeya kidneys oo ah labada keli iyo uretars oo ah labada tubo ama lisayaasha balaadhar oo ah kaadi haysta iyo urethara oo ah tubada kaadida dibadda u soo saarto iyo balaadh vesalis oo ah xididada dhiigga iyo aniyo nerfos neerfayaasha waa maxay inflamation inflamation waa dhibaatada jirka ku dhacda falgal uu la sameeyo jirka jawaabta ka soo baxdo waa maxay hebatitis hebatitis waa cudur deg deg ah oo ku dhaca beerka waa maxay antinatal care waa xanaanada caafimaad ee loo sameeyo hooyada uurka leh intiisa dhalin ka hor waa maxay bostinatal care waa xanaano loo sameeyo hooyada markay dhasho kadib waalidiinta iyo waxgaradka deegaanka booco oo iyaguna dhankooda goobta ka hadlay ayaa si weyn u bogaadiyey horumarka waxbarashada ee iskuulka alfajri iyagoona si gaar ah ula dardaarmay ardayda la guddoonsiiyey shahaadada ee dhammaystay barashada caafimaadka aniga oo ku hadlaayo afka waalidiinta aad ayaan maaragtay waxaan marka koowaad mahadinaya allah subxaanau wa tacaala waan u mahadnaqayaa nicmooyinkiisa faraha badan oo allah subxaana wa tacaala nicmo kasta asagaa bixiyo nicmooyinkii uu allana siiyey oon uga mahadnaqaya waxaa ka mid ah xafladda halkaanaan u fadhina maanta oo aad u qiimo badan oo aad u faa'iido badan oo ilmaheennii ma arkaysa maanta qaar ka mida ay noo barteen cilmiga caafimaadka runtii aad ayaan usoo dhowaynaynaa waan ku faraxnay bandhigga maaragtay ay sameeyeen oon maqalnayna maaragtay wuxuuna tusinayaa ama u maaragtay aan ka fahmaynaa in ilmaheenni wax noo barteen maasha allah alxamdulilaahi nicmadaas ilahay baa subxaana wa tacaala iska leh ardada isxilqaamtay inay wax bartaan ee ummadda wax anfacaayo oo cilmi ah ay bartaan waa la ogyahay caafimaadka markii ay deegaanadan wax ka xanuunsadaan in loo qaadi jiray magaalooyin iyo meelo kale hadda falilaahi alxamdu waxaan leenahay waa guul iyo horumar ee ardadaasay maaragtay ahay gaareen waxaan kale ugu mahad celinaynaa macallimiintii juhdiga ku bixiday ayaan ugu mahad celinaynaa waa nicmo ilaahayna siiyey oo noo soo korortay waa waxaan kaloo alle ugu mahad celinaynaa subxaana wa tacaala amniga uuna siiyey ee intaas la haystay ardadu wax baranayeen ee wax nusqaamo aysan ka gelin waxaanu leeyahay marka walaalayaal aqoonla-aantu mar walba waa mugdi aqoontuna waa nuur ilmaha waxa la barto
maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada hiiraan ayaa ku tillaabsaday horumar muuqda oo ku aadan dhanka waxbarashada isagoona iskuullo ka hirgeliyey deegaano ka tirsan wilaayada hiiraan
bulshada ku dhaqan deegaanada wabxo iyo diri ee wilaayada galgaduud ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamlad dacwi oo maktabka dacwadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyey deegaanadaas warbixinta warkaasi waxaa inoo akhrinaya walaalkeyn marwaan maxamed يا مكتب الدعوة تألق صيفنا وشبابنا الغالي سمات أفكاره وشبابنا الغالي سمات أفكاره tani waa xalqadeenii saddexaad oo warbixinada aan ku soo gudbinayno xamlada maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka fuliyey degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud taas oo la magac baxday xamlatul intisaaraat li ahli tadxiyaata waxaana xalqadeennan uga hadli doonnaa howlihii dacwiga ee maktabka dacwada ka fuliyey deegaanka dirri iyo sidoo kale degmada webxo deegaanada maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab xamlada dacwiga ka fuliyey waxaa ka mid ah deegaanka dirri oo hoostaga magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada kaas oo in ka badan shan iyo toban sano ay bulshadiisa hoos aarsanayso shareecada islaamka markii uu gaaray wafdiga dacwada waxaa halkaasi muddo maalmo ah ka socday duruusta xana ah iyo muxaadaraad ay jeedinayeen culimaaudiin ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya bulshada dirri oo markii horeba sii ogaa inay soo gaarayaan wafdiga maktabka dacwada ayaa si hufan u soo dhoweeyey culimmada iyagoo maamuusay islamarkaana ka faa'iidaystay acmaasha khayriga ah ay ula yimaadeen wuxuuna maalmaha ay xamladu ka socotay deegaanku ahaa mid ka duwan sidii hore uma aysan kala harin rag iyo dumar intaba inay wax ka kororsadaan ducaadda waa kuwan qaar ka mid ah oo sharaxaya duruusta kala duwan ee in muddo ah halkaas uga socday iyagoo duco hawada u mariyey culimmada
waxaana soo gaaray culummo ka socota xarakatulmujaahidiin jasaahumullahu khayran gaar ahaan maktabka dacwada xarakada nooga socota waxaa naloo akhriyey duruusul mucalimiin culummada na soo gaarsiiyey khayrkaas iyo nicmadaas waan uga mahad celinaynaa jasaahumullahu khayran waana ka faa'iidna faa'iida aad iyo aad u badan iyo dardaaranada iyo wanaagga iyo waxaa naloo keenay jasaahumullahu khayran wayna mahadsanyi waxaa eeanta noo yimiday wadaadada islaamka culummada maktabka dacwada allah subxaana wa tacaala ajri ka siiyo dowlad aan ka qaadanay dowladaas ee ku saabsaneed bayca lambar koow waxaa waye shuruudulbayc anwaaculbayc arkaanulbayc kasbulxalaal albuyuuc almuxarama aad ayaan uga faa'iidaysanay dowladaas ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala aad waxaan ugu mahad celinaynaa culummadana soo booqatay ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisana soo gaarsiisay ilaahay subxaana wa tacaala aayaadkiisana xusiisisay wax badan nagu booriyey alla ka cabsaiyo wax badan aaday u mahadsan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala hay miisaamka xasanaadka u saaro wax badanna waxaan ka codsa lahayn insaanoo kale noola baraarujiyo culummada mashaaqida noo timid oo meel dheer nooga timid oo maaragtay waftiga noogu timid yaa mahadsan maad ka gaartaan leeyahay ilaahay maaragtay ha barakeeyo aad bay noo ammaaneen ammaantaas ilahay naga soo bixiyo waqdigayna wacdiyeen iyo waxay noo tareen ilahay maarata naga soo bixiyo wax badanna maarata ka faa'iidnay waxaa mahadsan raggii maarata ka qayb galay dowladdaas mucallimaanta ganacsatada odayaasha iyo gabdhahaba kulli waa u mahad celaynaa mar kale iyo nolol wanaagsan iyo weri kale allah nagu keeno ma maarata wax badan baan idinka faa'iidanay guddiga maktabka dacwada oo weli wata howlahoodii baraarujinta bulshada iyo gaarsiinta dacwada islaamka ayaa u sii gudbay degmada webxo ee wilaayada galgaduuda webxo waa degmo ku dhowaad muddo labaatan sano laga joogo ay ku hardameen islaamka iyo mushrikiinta iyadoo weli ay ku yaallaan astaamo muujinaya sida muslimiintu halkaas ugu guulaysteen cadowgii islaamka sidoo kale degmadan ayaa ah mid leh taariikh ka duwan magaalooyinka kale waxaana gudaheeda ku aasan shahaado naftooda u horay sidii ay u noqon lahayd meel lagu maamulo shareecada raxmaanka reer wabxo waxaan leeyahay جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين وسيد ولالك هاد uu sheegay taariikhda dheer ee 20 sano markaa ku dhow halkan waa lagu hardamayay dad badan oo muslimiin ahlu tawxiid ah ayaa ku shahiiday ilaahay diintiisa loo dilay dad badan oo ahlu shirki ah ahlu kufri ah gaala ah oo shahaada la dirir ah shareeco la dirir ah oo dulmi iyo gardarra u dheer tahay baa halkan lagu laayay abaalkooda laga waraabiyey laakiin labadaas ma siino sida nabigeennu uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam laa sawaa qatlaana fi ljanna wa qatlaakum fi nnaari marka taariikhdaa dheer waxay ka markhaati kacaysaa sida hadda walaalku uu sheegahayay reerkan taariikhta inay ka galeen meesha ay ka galeen cows iyo khasraj asxaabtii rasuulka sala allahu calayhi walaalihi wasaxbihi wasalam ku dhowaad isbuuc waxaa halkaasi si toos ah uga socday xamlada dacwiga ah ee maktabka dacwada ah masaajidda iyo maraakista ayay si toos ah uga socdeen xalqaadka cilmiga oo ay qaadanayeen macallimiinta ganacsatada haweenka iyo dhammaan bulshada wabxo waa kuwan iyagoo cabiraya dareenkooda ku aadan ducaadda culimmada ah ee soo gaaray waxaan soo qaadanay walaalaha inoo keeneen dowro socotay saddex maalmood nuxurkeedana uu ahaa laba rasaalo waaweyn oo aadna muhiim u ah rasaalada koowaad waxay ahayd rasaalo ka hadlaysay farbarka oo la yidhaahdo daliilu daalib ilaa sagaal mowduuc oo muhiim ah sagaal baab oo kale ayay ka hadashay waxaan kala qaadanay iyadana rasaalo kale oo iyadana la yidhahdo qawaacidul arbaca ka hadlaysay dimuquraadiya iyo waxay tahay iyo calmaaniyiinta caalamka hadda joogta rasaaladaas aad bay muhiim u tahay waa rasaalo kooban haddana fawaa'id badan leh wax badan baan ka faa'iidaysanay ilaahay subxaana wa tacaala walaalihii khayrkan iyo noo keenay ajar badan iyo xasanaad badan allah ka siiyo waan soo dhaweynaynaa doorooyinka noocan ah in welibana lagu soo celcelsho oo na la horumariyo culumo shawafti ah oo ka socoto maktabu dacwa noo waday cashiraad musalsalo isla xiriira aadna u qiimo badan qalbigeynuna oo u qabiyey baahi weyn waxaa ka mid ahay safxaadka gabdhihii wanwanaagsanaaye saxaabiyaadkaahay ee naga horeeyey diinta islaamka xawhetayday nagu hor caalimaadka ahay cilmigooda iyo barashadooda kudayashadoodii waxaa kama sifaatu mar'atu lmuslima gabadha muslimada tilmaamaha iyo sifaadka ay leedahay kuna leeda islaamnimadu ay amartay oo xawhta ilaah si uu u sharciyo ay leedahay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad leh bacdallaahi waxaan u mahad celinayaa culummada na soo booqatay xarakatulshabaab almujaahidiin muxaadarooyinka qiimaha iyo khaayaha badan ay noo soo jeediyeenna allah nagu anfaco iyaguna way ku mahadsan yihiin socodka ay noo soo galeen iyo masaafada dheeray soo mareen annagana kuwii qaato ku camal fala allah naga dhigo cilmi waxaan u malaynaa degmadan muddo badan ayuu cilmi dhegaysanaysay dadka ku nool kolbana waxna way qaateen waxna uun waa weli u dhiman yahay ilaahay subxaanahu watacaala marka aakhirkeenna ha ka dhigo kuwii sunnada nabiga iyo kitaabka ilaahay ku dhega safarkii maktabka dacwada ee wubuxo halkaasi ayuu ku soo dhammaaday xalqadeennii saddexaad ee aan uga hadalnay xamlatul intisaaraat ilahli tadxiyaat waa naga intaa waa inoo xalqada afaraad oo aan ku soo qaadan doono deegaanno kale oo ka tirsan wilaayada galgaduuda guud ahaan dhegaystayaal warkii fiidmood ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andulus waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu